dhinaca kalena magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland maanta waxaa ka dhacay banaanbaxyo xoogan oo ay soo abaabuleen dad ka careysan go-aan uu soddonkii bishan soo saaray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni go-aanka ay dadku ay ka careysan yihiin ayaa ah amar uu madaxweyne deni soo saaray oo uu ku joojiyey lacagta shilin soomaaliga ee canshuurta looga qaadi jiray kastamka dekeda magaalada boosaaso wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay boosaaso ka hor inta uusan mudaharaadkani ka bilaaban gudaha magaalada boosaaso waxaa gebi ahaanba saaka waa berigii la xiray suuqyada lagu iibiyo hilibka caanaha qudaarta dharka iyo wixii la mid ah kuwaasoo bulshadu ay si joogto ah uga adeegan jireen waxaana goor hore oo saakay ah gudaha magaalada boosaaso ka bilowday mudaharaad ay dadku ku dalbanayeen in shilinka soomaaliga wax lagu iibsado waxaana ay marayeen waddooyinka magaalada boosaaso iyadoo ciidamada ammaankuna ay dusha ka ilaalinayeen si aysan rabshado u samayn hase ahaatee waxaa jiray ganacsato iyagu danaynayay inay furaan goobahooda ganacsi balse duruuftu uma saamixin inay furaan goobahooda ganacsi sababo la xidhiira mudaharaadayaasha oo si xoog ah u xirayay goobtii ganacsi ee furan
magacaygu waa xasan maxamuud ismaaciil qolada waxaan ahay dharka ka ganacsata iyo kabaha iyo bacadlaha suuqna gebi ahaan maanta wuu xirnaa waxaanu iska taaganahay maradii baan hor dhabanahay annagoo nin walba uu maaragtay dadkaas waxay noqotay xataa dad la diriri kara maaha inaan iskala tacaamulno oo maaragtay niraacno aan kamid nahay si maaragtay ay nagu dhaafaan oo uga nabadgalno xagga maxaan ku idhaha koonfureed iyo dhinaca daagaraday noogu yimaadeen dadka mudaharaadihi waxay noogu yimaadeen dhinaca waqooyi waxay noogu yimaadeen dhinaca barigoo aanu islaahayn markii xoogaha maratay magaalada ka furnay shirkadaha waaweyn iyo laamiga waaweyn laamiga weyn shirkadaha saaran oo iyago saaka waa ka nabad qabaan laakiin waxay wax walba saraha ka baxeen markii ay ahayd maxaan ku idhahda tobankii barqanimo meeshaas baa waxaa yimid dhalinyaro aada u tira badan oo macnaha maaragtay gilgilay suuqii naharad iska dhaay naftaa waa khatar galaysa haddii warfado hortaagan baa waxa weeyaan waxaa lagula soo cararaya alwaax iyo dhagax iyo tooreeye iyo lagulaso lagula soo farabaxsanaya mid ka mid a dulaaleyda suuqa xoolaha ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in muddo laba cisho ah uusan suuqa xoolaha ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo wax lagu iibsanayo kadib markii dowladda hoose ee boosaaso ay cashuurta ka dhigtay doolar waxaana uu sheegay inay iminka rajo wanaagsan ka qabaan in suuqu dib u furmo cashuurtana laga dhigo shilin soomaali magacay waxaa faarax musaar afsalahaye oo ku magac dheer afsalahaye caqabadaha suuqay sartaagay waxaa ka mid a namber ko waxoogaa cashuurshii bay waxaan layiri waxaad ku bixisaan doolar galay waxba male kama iibsan daraad gelinkii dame iyo shalay siibadu waa xirayd neef lagama iibsan lamana saarin sidaa darteed baa magaaladuna ku yilibeeshay dowladuna xalay kamadeeday ka noqotay saakaydii arbixinatiisa inay soomaaliya ku cashuurayaan sidaas baa haddana suuga ku balowday caawa waxaan dinaynaa insha alla suuga in heli helo duqa degmada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaan ayaa v o a u sheegay inay amar ku bixiyeen in cashuurta dowladda hoose lagu qaado shilin soomaali isla markaasna cashuurta doolarka lagu qaadayo ay ku kooban tahay dekeda boosaaso arrimahaas subaxnimadii hore ayaa dhaceen aad baan u ammaanayaa laamaha maanta oo maanta si nabadgelyo iyo mas-uuliyad ku dhexal tahay uga dhaqmeeyey dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso cashuuraha ama sida dekretada kusoo baxday waxay ahayd cashuurtii dekeda ama customska bay ahayd goobaha sheegaysa oo run ahaantii sida suuqa xoolaha iyo suuqa caadiga ee magaaladana dowladda hoose cashuuraha waxay ku qaadanaysa sidii caadada hayshida soomaaligii dhammaan goobaha dakliga kasoo gala maalinlaha ahna daamir baan ku siinay sida beelada suuqa xoolaha suuqa kalluunka suuqa dhexe ee magaalada kulli in dadka laga qaado lacagta shilinka soomaaliga ahay dadkana waxaa rabaa in lacagta shilinka soomaaliga qaataan isna gujiyaan qaar ka mid a mudaharaadayaasha ayaa duqa degmada boosaaso sheegay inay si xun ula dhaqmeen ganacsato doonayay inay goobahooda ganacsi furtaan waxaana uu sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan waxaa jirta afraad dadka si xun uga dhaqmaysay maanta soo urursatay oo dadka magaaladahooda ku khasbiisay inay xiraan si magaaladu ay u xirmato iyadana runaantii liistadoodi waanu haynaa waxaana ka hawlgelaya laamaha ammaanka sida u dhaqsaha badan haddii aan la hawlgelayno maadaama ay sharcigii iyo xasiloonidii magaalada ay ku ciyaarayaan sicir bararka iyo in ganacsatadu ay diidaan inay soomaali wax ku iibiyaan waxa ay saamayn ba-an ku yeelatay qoysaska danyarta ah ganacsatada jeebkoodu yaryahay iyo sariflayda boosaaso oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay sarifka lacagaha oo shilin soomaaligu uu u horeeyo faadmo yaasin jaamac v o a boosaaso